wararkii ugu dambeeyey oo aan warbixinkaa siinayo waxa weeye saacado ka hor laba saac ayaa dhihi karaa ka hor ayaa gacanta ku dhigeen degmadii tiyeglow ciidamadii federaalka iyo koonfur galbeed oo isbahaysanaya ayaa gacanta ku dhigay magaaladii degmada tiyeglow walaalkay waa gartay ciidamada tiyeglow la wareegay yay ahaayeen halkee bay ka socdeen ciidama soomaaliyeed oo ayaga oo keliya wada socda laakiin haddana ka warqaba ciidamo kale kuwa hadda gacanta ku dhigay waa ciidamadii degmada tiyeglow
sideed kula wareegteen degmada tiyeglow ee gobolka bocool afar iyo labaatan saac oo soo dhaafnay ciidamada waxay ku jireen agagaarka degmada tiyeglow diyaar ba u ahaayeen haddii weerar dhaco iyo haddii kaleba inay magaalada qaabkeeda iyo sida u taalo iyo meeshii ku jira al-shabaab intaasba in la socdeen markaan ayaga oo jooga ka fogeyn ayaa dhowr meelood ka soo galeen magaaladii waana u suurtowtay inay soo galaan magaaladii hadda ayagaa gacanta ku haya dhufaysadii dhankii etoobiya ku jirtay oo soo galeen waa ka baxeen kuwii kale nabadiidka ahaa hadda ayagaa gaaf wareegaya magaalada ciidamadii federaalka iyo kuwii koonfur galbeed oo wada jir ah wax dagaala miyaa dhacay markii aad magaalada la wareegeyseen maya dagaal ma dhicin meelo badan ayaa isu qarinayeen hase ahaatee waa loo bareeray haddii soo qaadayaan dagaal inkaan soo qaadeen ka daran lagagala hortago ayaa looga talagalay walaalkay meesha dhamasho iyo nolol labadaba diyaara u yihiin ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa federaalka labadaba xaqiiqatan waana u suurta gashay in gacanto ku dhigan waxay isku soo dayo in weerar kusoo qaadana waxaan u malaynayaa in kashalay doonaan weerarkii lagaga hortago
waa gartay idinkoon ciidan ajnabi ah idinla socon ayaad hadda sheegaysaa inaad la wareegteen tiyeglow suurtagal ma tahay inaad kusii sugnaataan degmada iyadoo ciidan shisheeye uusan iga caawinayn horta marka hore boqol iyo sagaashan sagaashan kilomitr ayaa ugu soo baxnay in magaalada ka xoreyno oo kuwan nabaddiidka ah run ahaantii markii aan ka soo baxayniba xeel dagaal ayaa ugu soo baxnay maatada in magaalada ka bixino dhexdeeda dagaal ku dhicin ayaa ugu soo baxnay mooye runtii marna kama cabsan in al-shabaab haddana sano aan u galnay oo magaalada u qabanay iyo sallamad ah ayaa u xajinaynaa haddii ilaaha yidhaah waa tahay dadkii ka waran magaalada markii aad gelayseen dadku sidee ahaa dareenkooda magaalada waa laga kacay waa laga barakacay adba ma joogin laakiin haddii ciidamada dawladda soo galeen si dhakse ayaa ugu soo laabanayaan taas waa waa shay la hubwaay laakiin hadda adba ma joogto